Magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabad abaalmarino qaali ah lagu guddoonsiinayay arday kaalmaha hore ka gashay tartan quraan akhris ah oo ka dhacay degmada Guriceel. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada, waxgarad, madaxda shirkadaha, iyo culimo. Qaar ka mid ah xubnaha ka soo qaybgalay munaasabadda tartanka ayaa ardayda guulaysatay ugu hambalyeeyay dadaalka ay muujiyeen.
waxaan leenahay kor allaha ka dhigo kitaabka ilaahe culimmadii soo abaabushay iyo midda maqli doontabana waxaan leenahay dadaalka hala laban laabo sidii wax loo baran lahaa waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo waana ku faraxsannahay adaa iskale ilaahu mahaddaas adaa iskale waxaan kaloo u mahad celinaynaa culamaa udiinka arrintan soo abaabulay
walaalayaal ee, hay-adda la yidhaahdo almawadda mu'asasada almawadda la yidhaahdo oo khayriga ahi runtii waa ay ku mahadsan tahay musaabaqadan aan hadda ka hor nooceedu uusan gobolka ka dhicin inay qabtaan haddana ay amaalmarada ay bixiyaan amaalmarin indhaha soo jiidan kara oo qaarkood ay baabuur yihiin waa markii ugu horreeyday gobolka dhacdo in qur-aan lagu bixiyaan u malayna ahlu qur'aan ah wax la barto oo ka weyn ma jiro qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala qofka qur-aanka ilaahay daneeya saruu noqdaa kor buu noqdaa waxaan ku mahadinayaa xuduurkaani iyo majliskaani barakaysan ay iskugu jiraan maamulka degmada cuquusha iyo nabadoonnada macallimiinta culimmadu ardayda waalidiinta iyo dhammaan fadhigan oo idil ayaan ku mahadinayaa Guddoomiyaha degmada Guriceel Faarac Cabdi Macalin ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay door ka qaadan doonaan wax kasta oo lagu horumarinayo diinta.
waa ku dhiirigelinaynaa runtii waana ku ammaanaynaa muasasada een, ku dhiiratay inay munaasabaddan inta qabtaan een, qur-aanka kariimka ee qowlka ibi in lagu tartamo kaalimana lagu bixiyo ka shaqaysay waa ku mahadsantihiin waxaanan isleeyahay runtii dee munaasabadaha waxa ugu wanaagsan ayay qayb ka tahay waxaan idin leenahay marka bacdama aad ka shaqaynaysiin wax khayri ah oo kalaamkii ilaahay ay tahay waxa aad abaalmarinta ku bixinaysaan inaad kusii dadaashaan Si kastaba hadiyadaha la bixiyey ayaa iskugu jiray gaari, lacag, iyo hadiyado kale kuwaasi oo lagu dhiirigelinayay ardayda.